Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku dhiirraday in ay markaasi abuurtaan fursado shaqo oo ay ku maareynayaan nolol maalmeedka qoyskooda. Dhalinyarada ayaa markaasi ku shaqeysta xirfadaha samaynta mindiyaha, faasaska, iyo sidoo kale yaambooyinka, iyaga oo markaasi u sameeya bulshada magaalada Beledweyne, isla markaana qof kasta ka qaada qiime lacageed ay markaasi kula heshiiyeen. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ku shaqeysta xirfadahan farsamada gacanta ayaa ka hadlay sida ay ugu shaqeystaan iyo caqabadaha ay markaa la kulmaan.
sida feesha oo kale oo beeraha iyo geedaha lagu garaaco oo lagu oodo sida beerta markay ood la-aan tahay ge- lagu oodo feeshka xoolaha looga ilaaliyo ooda feeshka baan sameeyaa waxaan u sameeyaa beeraleyda Ee, yaambadana waan sameeyaa markii beerta ooda lagu bago oo beertii la- oo- oodeedii macnaha loo dhammaystiro Ee, dhaqalkii oo lagu soo gus- sameyn lahay haddana ee, oo lagu fal lahay qudaarta ama balka haddana yaamba baan sameeya haddana aan ku- haddana aan ku xijiyaa yaambada midiyaha sidoo kale waa sameeyaa ee, sida midiyaha oo annaga aan leenaho soomaalida camal ee, laba midi aa jirto midi waxaa la dhahaa mid mid carbeed waaye oo waxaa laga keenaa dib- dalka dibaddiisa midina annagaa sameyno hidaa dhaqan u leenahay wallaahi hadda fayaashka waxaan ka sameynaa iyo midiyaha iyo yaambooyinka biraha la yidhaaho ee kaawaanada ay ku socdaan baabuurta waxayna ka imaadaan ee, dalka dibaddiisa badanaa laakiin waxaan ka qaadnaa kuleel ee, meeshii meel qabow ma aha meel koronto lagu shaqeeya ma aha waa meel dab waa dareemi karta qof dabka shaqeynayana waa kuleel kuleelkaas zaaid nagu abis wax kale ma jiraan marka shaqadii reerkii oo ku maareeya waa ugu filantaha aniga ee, wax badan ilaah baa ka rajaynaya haddana laakiin shaqadii oo macnaha hadda oo xagga biilka iyo xagga gu- korontada waa aadan ugu maareeya caqabado waa kala kulmaa caqabado oo fooda ma aha laakiin caqabado shaqo aan kala kulmaa caqabado shaqo waxaa dadkii oo emergency rabo bis iyo anigii oo macnaha emergency aa galan farsamadana sideeda banaanba emergency ma rabto lagu fikri rabtaa meeshaan hadduu alla kuuroon yahay ka shaqeeyaa Ee, hadduu alla kuuroon yahay meeshaan ilaahay wuxuu iga calfana aan ka qaataa hadduu alla kuuroon yahay qutulyuumkayga iga soo galaa alxamdulilah birahana iska tu faasiska waa sameeyaa hadduu alla kuuroon yahay mindiyana waa sameeyaa yaambooyinka haa waa sameeyaa micnaha waxaan u sameeyaa qaabka micnaha hadda ma aragtay midiyaha markaa lii keeno kale ma aragtay midiyaha dhina ee, qaarna soofaha hadduu alla kuuroon yahay oo ummadda ka ka afbeesha oo u mariyaa Ee, hadduu alla- hadduu alla kuuron yahay mindiyahana waa sameeyaa oo min- mindida hadday micnaha sameys rabtana qaab gooniyo loo sameeyaa jirto waa dadka islaamka ugu sameeyaa micnaha dadka shacabka oo islaamka ay same- ay keensada micnaha ninka walaal uu micnaha ay keensada u sameeyaa kuwa beeraha fashe iyo hadduu alla kuuron yahay iyo dadka magaalada joogaba waa u sameeyaa alxamdulilah reerkayga noloshiisa waa fiican tahay maasha allah